kulanti wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada waxaanan maanta kusoo qaadanaynaa qodobada aas-aaska u ah iskudhafka dalagga iyo maaraynta cayayaanka barnaamijkan waxaa idiin soo saarta hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha kale ah u s ed midowda yurub safaarada dowlada federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee swiden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah abubakar maxamed soo dhowaada mar kale kulan wanaagsan haddaan gudagalno barnaamijkeenna su-aashu waxay tahay maxaad ka fahamsan tahay tiirarka maaraynta cayayaanka waa hababka u degsan in lagu maamulo maaraynta cayayaanka oo leh qaacido loo raaco si loo helo habka ku habboon ee lagu gaari karo maaraynta iyo ka hortagga cayayaanka waana mid beeralaygu uu u heli karo awood iyo dhaqaale ahaan habkani waa nidaam beeralayga looga baahan yahay inuu dalagga u baxay isha ugu hayo isagoo aan sugayn inta cayayaanku ku habsanayo beerta oo uu ka baabi'inayo hababkaana waxaa ka mid a iskudhafka oo ah tiir muhiim ah waa hab saynis ahaan u wanaagsan oo ah in lagu beero dhowr dalag oo kala duwan taasoo leh istaraatiijiyad ah in lagu yareeyo tirada iyo taranka cayayaanka habka maaraynta oo isaguna ah hab aad u maarayso ururinta xogta aadna u isticmaalayso go'aangaaris wanaagsan oo la xidhiirta maaraynta cayayaanka si aad u qaadato qorshe aad tirada cayayaanka ku yaraynayso hababkan maaraynta cayayaanku waa kuwo si dabiici ah aad uga ilaalinayso cayayaanka beerta si haddaba aan wax badan uga baranno hababkan waxaa marti noo ah xasan nuur cismaan oo ah aqoon-yahan dhinaca beeraha kana tirsan hay-adda s t s international solidarity iyo xasan cali deeriye oo ka socda hay-adda horumarinta bulshada ee loo soo gaabiyo s y p d hormaro xasan nuur cismaan ee adoo soo dhowaanaya mudane noo sharax wuxuu yahay habkan maaraynta cayayaanka ee dabiiciga ah loona soo gaabiyo i p p m horta i b p m horta afka qalaad waxa lagu soo dhawaanta production best management lagu soo kooba marka habkani i b b m-ka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa hab oo isku dhaf ah oo laisku daro hababka controlda ee cayayaanka iyo waxyaabahaas o dhan lagaga hortago habkaasoo oo laga qaada u fiican macnaha dhaqaal ahaana fiican maxay ahaada deegaan ahaana fiican muxuu ahaa aan wax problema dhibaatana aan keenaynin marka habkaani marka waxaa la isku dari karaa tusaale haddaan soo qaato oo kale haddaan siin jilciyo cayayaanka oo kale waxaa loo controli karaa hab nooda noo lagu controla oo kale dhaqan oo kale ama cultural oo kale lagu controlo oo kimic oo kale in loo adeegsado marka hababkii intii oo la adeegsan lahaa hal nooc keliya inta la adeegsan lahaa a marka waxaa la sameynaa dhowr hab aa laisku gedgedina aa laisugu keena laba hab iyo wax ka badan oo lagu controlo dulinka aa laisugu keena taasna maxay keenaysaa markaan faa'iido badan ay ku keenaysaa waa controlka oo cayayaanka xaggiisa ah waayahay sidee ayuu u caawinayaa beeraleyda habkani markay noqoto maaraynta cayayaanka habkani aad iyo aad waa kaga fiican yahay marka loo fiiriyo tayacaanta marka loo fiiriyo sababtoo ah wuxuu kaga caawin karaa habka keliya qashin hadii hadii lagu control basiga ama dulinka lagu control hab keliya kuma filnaan karo xataa waxaa laga yaabaa beer inay habab ku fiicnaato beer kalena hab kala duwan inay ku fiicnaataa laga yaabaa ama beertaada marna inuu ku fiicnaado hal hab oo aan ka wado hab markaa le waxaan ka wadaa kimika ha ahaado ama nool nool controla ha ahaado ama noocyo kala kala duwan marka waxaa laga yaabaa maantadan oo kale markaa joogto inuu hal xaq oo ku fiican yahay oo lagu controlo besiska ama dulinka haddana berito isla beerta gudaheeda waxaa laga halkaa inay ku fiicnaato marka taas marka jans waxay siinaysa haddoo labada isla adeegsado laba iyo wax ka badan oo ka wado i b b m-ka in xalintaa janafkaas uu xaliyo midda kale haddii uu qofka keliya uu adeegsado hal sun keliya hal sun oo kale sun kimika kimika kimika kimika hadduu adeegsado waxay keenaysaaba in cayaano qaar ay la qabsadaanba oo asiba meesha ku bato oo aad kaysi u yeesho iska caabiyo taasna waa faa'iido kale haddii laakiin labana isku daro waa waa jaqdira muxuu ahay cayaankii ma la qabsanayo maanta hadi tan la siiyo beri habkaa la siiyo laiskuna dhafo marka waxay keenaysaa inuu cayaankii uusna jahwo helo waxaa kaloo iyadana jirto sideedaba waxaaba xkomar ama caadi ahba haddii hal hab lagu celceliyo waxaa ka dhasha cayaano la qaban kari waayo aa ka dhalanayo taasoo loo maarin kari weyn haddii dhanka kale aan ka fiirino xataa haddii cuntada badiyo iyo cunid ahaanta xataa waxaa fiican inta hal loo adeegsan lahaa oo sun iyo waxyaaba lamid ah waxaa ka wanaagsan in laisku dhafo oo waxaa yaraanayo qofka isticmaalayo badbaadadiisa isticmaalayso bay-adana iyo sun oo kale laga hortegi lahaa keligeeda waxay keeni lahayd bay-ada naftirkeeda dhibaato ku noqon lahayd waa wasaqayn lahayd bay-adii carada xataa naftirkeeda waa wasaqayn lahayd isagoo shaqaysan waxay keenaysaa qaara waxaa jira sumo oo kala jira cayaanada lagu kontrool qilli dhulka intay ku jiraan oo muddo ku jiro ayaan macnaha ka baabi'in barsisantaa hata si kale u sheego muddo ku jira dhulka kuwaas koo dhibaatada uu leeyihi oo ugu dambayntii nabad guurka sababeysa dhaqaala ahaanna uma fiicno mahadsanid xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity haddaba habkan maaraynta cayayaanka waxaa beeralayga looga baahan yahay inuu qaado qodobadan kow beeralaygu inuu raadiyo aqoonta ku aadan cayayaanka ama cudurka goobtuu haleelay inuu si joogto ah isha ugu hayo ama u kormeero cayayaanka beerta ku dhacay inuu marka ugu horraysa ee uu arko qaado tallaabo uu wax uga qabanayo oo uusan u sugin go'aankaasoo ku aadan cayayaanka ama tirada dalagga ee cudurka ku dhacay kobci waxa cayayaanka si dabiici ah ula diriraya deegaanka uu ku nool yahay cayayaanku wax ka qabo oo ha u oggolaan qashin iyo goob uu ku dhuuman karo ama ku kobci karo qiimee waxyeellada uu geysto haddaba bereley sababaha aad tallaabooyinkan u qaadaysaa waa inaad hesho tallaabooyinka suurtagal ah oo fayaqabka dalagga kuu baxaya aad ku xaqiijiso si wax soo saarkaaga aad u kordhiso sidee habkan u fulin kartaa markaa waa kan xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d ee mudane xasan adoo soo dhowaanaya habkan maaraynta cayayaanka sidee beeralaygu u fulin karaa abukur waa mahadsan tahay marka laga hadlaayo habka maaraynta cayayaanka ama wax loo yaqaano integrate best integrate production and best management ama i b m i b d m marka waxay ku fulin waxa lagu fulin karaa waxay tahay habkaani i b m ka waxay beeralayda ay ku fulin karaan in marka hore ay sameeyaan waxyaaba ugu muhi ay ku fulin karaan waxay tahay in beeralayda ay helaan wax loo yaqaano in wacyigelin xoogan horta ay helaan wacyigelin inay helaan xoogan ay helaan islamarkaana wacyigelin xoogan markay helaan kadibna ay helaan tababaro kaasoo ku saabsan nidaamkani maaraynta wax loo yaqaan cayayaanka tababaro xoog kaasoo lagu dhisaayo hadday noqoto xirfadooda iyo aqoonta cusub oo lagu soo kordhinayo ku saabsan nidaamkan ku saabsan marka haddii tababaraha noocaas la siiyo islamarkaana loo ogolaado in muxuu ahaa isheeg la siiyo la sameyo wax loo yaqaano in laisku xiro oo tuulooyinkaas ama beeralayda isu dhow oo yaryarka isu dhow laftigooda inay isku xirnaadaan oo oo markay isku xirnaado waxaa dhacaysa markaasi in loo sameeyo farmer field school ama ama in muxuu ahaa isheeg nidaamkan waxyaabaha nidaamkan uu ku tiirsan yahay ama jiirarka ugu waaweyne in muxuu ahaay ay ayaga laftigoodana kala faa'iidaystaan wixii tababarka ay kusoo qaateen islamarkaana ay tijaabiyaan ay sameeyaan tijaab ahaan ay u sameeyaan ay arkaan isna barbar dhigaan haddii la isticmaalo noocaani iyo nooca haddii la isticmaalo kee fiican in isticmaalo islamarkaana beeralayda isu yimaadaan oo tobanaano iskuul isugu xiro taasoo isku xirkaas ay keenaysa inay kala faa'iidaystaan waxaa dhici karta xataa laftigeeda qofkaana in qaybtan uu ka fahmay kana inta uu ka fahmay kala faa'iidaystaan marka habka waxaa keliyaoo looga faa'iidaysan karaa oo maxay tahay ugu muhiimsan in muxuu ahaa la siiyo wacyigelintaasi tababarahaas in la siiyo in io beeralayda laftigooda ayaga laftigooda barnaamijkaasi ay isku xirnaadaan ay ka faa'iidaystaan waayahay sharax ka bixi waxa uu beeralaygu u baahan yahay inuu helo ama laga doonayo inuu la yimaado waa mahadsan tahay qofka beeralayda ah ama waxyaabaaan ka hadlayna soo kasaaleyna waxay tahay waa beeralayda yaryarka nidaamkani i b m ka la yidhaahdo wuxuu looga baahan yahay waxay tahay qofka beeralayda inuu aada uga taxadiro kow marka hore in marka hore jiirarkii ay ku dhisnaayeen u dabaqo soo socdo kow in horta waxyaabaha ilaa marka la beerayo wax la beerayo materialka la beerayo hadday noqoto abuur ama qalabka la isticmaalaayo inay noqdaan wax nadiif markawood waa muhiim marka inay taas laftigeeda uka taxadiraan waxaa kaloo jirto in laftigeeda qofka intuusan beerin ka hor dhulka uu beeraya laftigiisa site selectionka meesha uu dooranaya laftigeeda uu rabo inuu ka beero inuu iska fiir inay tahay dhul fiican wax ka bixi kara inay tahay dhul oo wax ka bixi kara inay tahay iska fiiriso laba waayo midda saddexaad waxay tahay in haddii qudaar la tacbaay ilaa haddii firley la tacbaay haddii qudaar la tacbaay haddii digir way kala duwan tahay marka qudaar la tacbaay qudaar qaar kamid ayaa waxaa jirto oo soo marto abu abuur kordhin ama baqxirada baqaal kusoo marto taas laftigeeda meeqaa lagu kordhinaayo in si gaar ah loo maareeyo ciid fiican oo muxuu ahaay aad u fiican lagu tacbo meeshii uu ku habbooneed lagu tacbo iyada laftigeeda waa muhiim qodobka afaraad waxay tahay in la sameeyo dalaga sujirtiintiisa in lagu dadaalo aada sujirtiy sujirtiinta inkasta ay ku xiran tahay hadafka laga leeyahay haddii la rabo in wax soo saar lasoo saaro calaf lasoo saaro waa dhici kartaa in laisu dhaweeyo sida la rabo in loo tacbo laakiin marka la rabo in wax lasoo saaro oo abuur abuur lasoo dalag lasoo saaro oo tacab la rabo in la tacbo waxaa laga maarmaan isku jirtiintooda si fiican isaga soxo midda kale qodobka kale ee ku xig waxay tahay in xilliga la beeraayo waxay yidhahaan qaarkood beerleyda qaar waxay yidhaahdaan inkastoo gobolada lagu kala duwan yahay luun hore macnihii hadda waxaan ku dhex jirnaa beera bilaabatay beertoo kale xilliga beer xilli hore in la beero abuur roob markuu bilaabana ba la beero taasoo ay ku saaciidaysa beerleyda in geedkii intu cayayaankii iyo cudurkii badanin in geedkii oo xoogo midda kale waxay tahay in la la dabaqo nidaamka dalagyo bedelka oo dalagkii hore dalagku family ama ku qoysa inaan lagu soo celin taasoo kordhinaysa dhiirigelinaysa cudurka iyo cayaanka iyo dhiirigelinaysa in dalag bedelkaasi haddii la sameeyo waxay dhiirigelinaysaa cudurka iyo cayaanka marka sidaa looga fogaado waxaa lagama maarmaane beeraleyda inay inay dabaqaan dalagyo bedel inay sameeyaan midda kale toddobaad waxay tahay in carada laftigeeda la la maareeyo sidee loo maarinayo in bacrimintii ugu talagal si sax loo isticmaalo amaba bacriminta fertilizerkii bacrimintii bacrimintii in saxda loo isticmaalo ama haddii kale la isticmaalo compostiga ama haddii kale xoolaha digada xoolaha oo la qurmiyey in la isticmaalo taasoo caradii laftigeeda wanaajinayso caradana dib soo celinaysa nafaqadeeda dib soo celinaysa inuu fiicnaanaysa midda kale ee ku xigta waxay tahay in laftigeeda waraabka marka laga hadlaayo dalagkii xilliyada waraabka aada ugu baahnaa inuu helo abuurka waraabka filana inuu helo midda kale waxay tahay in si joogto ah cooska looga looga saaro beerta looga ilaaliyo si joogta looga maxaa yeele cooska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aada aafo ugu ama haddii kale khasaaro weyn u geysta dalaga uu ka mid yahay in cooska meesha si joogta ah looga saaro oo loona nadiifiyo beerta iyada sidoo kaleeto waxaa kaloo kamid ah beeraleydana runtii aada beerada yaryarka ay aada beeraleyda guud ahaanba aysa soomaalida aada ugu taxadirin oo ah in beertii lagu sameeyo field observation oo mar walba ladaba socdo lala socdo heerkay marayso haddii wax kusoo kordheen cayayaanka jiro oo lala socdo mar walba lala socdo la dhex taagnaado lala socdo iyo midda kale in beerta laftigeeda mar walba ay noqdo mid nadiif ah iyo in cayayaankii iyo cudurkii si taxadiri loo maaneed gareeyo oo nala isticmaalo nidaamkaani loo yaqaano integrate pest management oo ah maareynta in cayaanka la maareeyo oo ah in la isticmaalo hab dhaqameedkii in la isticmaalo hadda aan soo sheegayna hab dhaqameedkii aan kasoo hadalnay hore uga soo hadalnay oo ah in muxuu ahay in muxuu ahay abuurkii xilliga saxda la isticmaalo in dalagbedelka la isticmaalo sidoo kale in la isticmaalo cayaana waxaa jiro cayaankii beertaada cunaya ku dul nool ama haddii kale cuno oo kale cayaanada noocaas oo kale in liiri geliyo kaasoo markay laftigeeda wax weyn u taraayo iyo sidoo kalena in la yareeyo cayaan dilaha oo kimikada in la yareeyo taasoo laftigeeda deegaanka iyo iyo muxuu ahay dadkiida aan u fiicneyn sidoo kale waxay tahay in xilligii xilliga goosashada laftigeeda khasaaro badan oo soo gaaraa jiro iyo goosashada kadib
kaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye mahadsanid waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw waa hagaag beeraley tallaabooyinka kale ee qorshaha aad kula dirirayso cayayaanka waxaa ka mid a inaad si saxan u caddayso nooca cayayaan ee beerta ku dhashay ama soo galay dalagee ayuu ku dhacay sidee buu ugu dhacay sidee ugu tarmayaa muxuuse saamayn caafimaad iyo wax soo saar uu ku yeeshay dalagga waxaan ognahay in cayayaanka uu saamayn xun ku yeelanayo dhaqaalaha muxuuse yahay qorshaha kuu diyaarsan haddii aad wakhtigii ku habboonaa wax beeratay ma ka badbaadi karaa dalaggii haddii aad isticmaashay abuur nadiif ah mase ma tabixi karaa haddii aad dalagga isku badbadashay oo ciidda diyaarisay ma ku soo weeraraya cayayaanku haddii aad qaaday tallaabooyin doora oo aad wax kaga qabanayso ma ka fadhiisanaysaa beerta intaas oo dhan adigoo sameeyey beeraley waxaa lagaa rabaa inaad beertaada si joogto ah u kormeerto aadna ku dadaasho nadaafadeeda iyo fayaqabkeeda wax kastoo ku soo kordhayna aad la socoto si aan macluumaad dheeraada u helno aan la hadalno xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s mudane xasan maasanta awuga qofka waxaa laga rabaa marka koowaad doorto inuu ka taxadiro waxaa la yidhahdaa daaweynta ka hortaga ka wanaagsan daaweynta sooma marka talaabooyinka oo qaadi kara waxaa ka mid ah marka koowaad beertiisa in inuu nadiifiyo beertii inay nafaqo lahaato ay fiicnaato abuurka oo isticmaalayna abuur inuu ahaado oo u adkaysanayo cudurada iyo waxyaabaha kale iska difaaca inuu ahaado haddii ay tahay dalagyada qaarkoodna ay yihiin sida kuwa qudaarta wixii lamid ahna inuu meel nursery ama meel yar oo maxay ahda shub ah oo wanaagsan oo ugu soo diyaariyo waxaa kaloo idana muhiim ah oo qofka kaga fogaan karaa waxyaalaha kale ku maareyn karaa cudurada waxaa kamid a in uu qorshe u sameeyo beerta oo ah tusaale ahaan inta usoo jirsiinayo oo kale beerta inta spacing wax layirahda oo kale inta beerta lasoo jirsiyo oo hagaagsan loogu talagala inuu sameeyo waxaa kaloo iyadana muhiima xilliga muhiim waayo xilliga waxaa jiro oo cayaanada ama waxyaabaha kalakaxsan yahay xilliyada oo kale ma xilliga ugu habboon ay beerta ka baxsan karto dhulka wuxuu cayaan kusoo duuro xilligaas oo kale inuu sameeyo waxaa kaloo uu samayn karaa dalagad dalagada waa isku dalgadidaa kumaas ku beeranaa meelo kale ma kale wuxuu ku baxaa mid kale biyaha oo kale marka uu hataa beerta siinaa inuu si wanaagsan u siiyo si ay beertiisa oon iyo haraad kale meelaha kale kaga soo geli laha uusan ugu lug lahayn cudurada iyo cayaanada mid labadoodaba sidoo kale qashinka iyo waxyaabahaas oo kale inuu beertiisa ka nadiifiyo waxaa kaloo loo baahan inuu beertiisa mar walba inay nadaafad ahaato kadibna uu maaray haddii lacal uu arko cudur waxyaabaha oo kale kadib talaabooyinka kale uu qaado inta kale waxay yareynaysaa marka hadduu arta arrimahaas uu qaado inuu yareeyo isticmaalka sumaha iyo wixii lamid ah iyo xitaa marka beerta la gurana inuu hagaajiyo waayahay in beerta kormeer joogtaa lagu sameeyo maxay usoo kordhinaysaa waxay soo kordhinaysaa horta inuu ogaado cayaanada ku cusub beertiisa oo kale inuu ogaado waxoo kale iyadana ka caawinaysaa ilaa iyo heerkee bay gaarsiisan yihiin cayayaanadan beerta ku cusub oo soo galay maadaama uu soomaalidooda joogteeyo uu kormeero inta ma gaarin wax layihahdo threshold level wax layihahdo heer lagu kontaroolo oo lagula lala dagaalamo ma gaarin haddii uu beerta kormeero ama ma baahno waa wax iska yaroo bixiskara waa kala saari karaa waxaa kala uu kala saari karaa wax cayaanada beerta barbaaamka ku haaya dhibaatada ku hayo iyo kuwan aan dhibaatada ku haynin isla sidaas oo kale go-aan waa kaga qaadan karaa oo tallaabo waa ka qaadi karaa waxaa kaloo isna uu ku ogaan karaa in isbedelada cayaaneed ee beertiisa mar walba marka ka dambeysa mar walba hadduu xaalada beertiisa ula socda waxay keenaysaa in cayaanada beertiisii u badnaa muddooyinkii dambe inuu kala ogaado waxaa kaloo iyadana ugu dambeyntii ay keenaysaa waxay tahay inuu u diyaargaroobo wax beertiisa wax allaala wixii oo khatar ah hadduu joogtaynta uu mar walba wax cusubuu ku arko waxay keenaysaa inuu ka difaaco markaa ka raashaanto wixii khatar oo mustaqbalka beertiisa kaga imaan lahayd waayahay haddii beeralayga arko cayayaan cusub oo uusan horey ugu arag beertiisa muxuu samaynayaa maasantaa uu koro wuxuu samaynayaa marka koowaad horta wuu qabanaya hadduu gacanta ku qaban karo kadibna intuu aru hadday yar yihiin intuu aruuriyo wuu gubaa meesha dhawaayo dhan wuu gubaa ama maxay ahayd wuu gacmuhu ku diljilaa sababto ah haddii ay sii baxsadaan waxay keenayaan inay deegaankii iyo wixii ay qabsadaan waaye sidee marka beeralayga isaga oon sun isticmaalin cayayaanka ugu heli karaa farsamo uu kula diriro inuu abuur fiican u adeegsado beertii nafaqadeeda carada oo kale beertada nafaqa hesho dalagii waa isdifaaci karaa inuu saasoo kale uu isticmaalo beer nafaqaysan ama uu ku shubo hadday la helin xitaa in uu maxayintay isu jiraan beeraha oo kale sbacing wax layihahdo oo kale u hagaajiyo dalagadis wanaagsan inuu sameeyo in uu maxay ahada carada iyo markii oo gedinteedii iyo marka horeba uu soo si fiican u gediyo si cayaanadii iyo beelaha ku jiro oo kale dhulka hoose ku jiray ay banaanka u imaadaan dii beerta wax allaala waxay u baahan tahay biyo ah iyo iyo inuu xilligii oo ugu munaasabsaneed oo la abuuri kara beerta oo kale inuu abuuro tusaale ahaan xilliyada ay cayaanadan oo kale jiraan oo kale inuu ka hormariyo ama haddii ay kadib marin karo suuragalka hata oo kadib mariyo mahadsanid mudane kaasi waxa uu ah xasan nuur cusmaan haddaba si aad u fahamto aas-aaska habkan maaraynta cayayaanka waxaa lagaga baahan yahay inaad raacdo qodobada soo socda oo u ah tiirar waa inaad isticmaashaa markaad wax beeranayso abuur wanaagsan iyo qalab wanaagsan wax ku beero ciid nafaqa leh iyo goob ku habboon waxbeerashada haddaad khudaar beerato wanaaji goobta xanaanada abuurka joogtee hababka wanaagsan ee beerista sida kala fogaynta dalagga iyo isku dhafidda dalagyada isqaata sida digirta iyo firalayda ama badarka dalagga abuuro wakhtiga ku habboon ee ay ku bixi karaan oo ah wakhtiyada cayayaanka uusan badnayn joogtee isku bedbedelka dalagyada oo hal dalag ha ku soo celcelin beerta joogtee maaraynta iyo diyaarinta wanaagsan ee ciidda isticmaalna barwaaqeeye ama digada wanaagsan ee diyaarsan adeegso habka wanaagsan ee maaraynta biyaha iyo waraabka si joogto ah u qashinsiib beerta si joogto ah beerta u kormeer kana saar wixii cusub ee aad aragtay inay ku soo kordheen dalagga kan bukooday ka saar beerta oo ka fogee nadaafadda beerta si joogto ah ugu dadaal maaree cayayaanka iyo cudurrada si joogto ah dhis hab cayayaanka si dabiici ah aad ugula dagaalamayso yaree adeegsiga sunta kiimikada ah ee cayayaanka aad kula dagaalamayso waayo waxay dishaa cayayaan qaybtooda waxtar u leh dalagga dadkana khatar ayaa ka soo gaari karta joogtee habka wanaagsan ee goosashada joogtee habka wanaagsan oo aad ku kaydinayso midhaha kuu soo baxay markaad bakhaar geynayso ama aad jawaanno ku cabbaynayso waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay qodobada aasaasiga ah ee lagu maareeyo cayayaanka aan dul marno wixii aan soo barannay waxaan barannay qodobada aas-aaska oo ah iskudhafka dalagga iyo maaraynta cayayaanka habkani waa nidaam beeralayga looga baahan yahay inuu dalagga u baxaya isha ugu hayo isagoo aan sugayn inta cayayaanku ku habsanayo beerta hababkaasna waxaa ka mid a iskudhafka oo ah tiir muhiim u ah si loo fuliyo waa hab saynis ahaan u wanaagsan oo ah in lagu beero dhowr dalag oo kala duwan hal mar taasoo leh istaraatiijiyad ah in lagu yareeyo tirada cayayaanka habka maaraynta oo isaguna ah hab aad u maarayso uruurinta xogta aadna u isticmaalayso go'aan gaaris wanaagsan oo la xidhiirta maaraynta cayayaanka si aad u ogaato tirada iyo waxyeelada u geystay aadna go'aan aad wax kaga qabanayso u qaadato hababkan maaraynta cayayaanka waa mid si dabiici ah aad ugu ilaalinayso cayayaanka beerta si joogto ah isha ugu hay ama u kormeer cayayaanka beerta ku dhacay kobci waxyaabaha sida dabiiciga ah ula diriiraya cayayaanka deegaanka uu ku nool yahay cayayaanku wax ka qabo oo ha u ogolaan qashin ee beerta geeskeeda ka baxa oo uu gabaad ka dhigto qiimeena waxa ka dhashay waxyeeladiisa waayahay intaas waxaan ku gabagabeynaynaa barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo maanta aan ku soo qaadannay qodobada muhiimka u ah iskudhafka dalagyada iyo maaraynta cayayaanka waxaana idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyayaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee swiden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah abubakar maxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo